عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الخوخة والممر في المسجد baabu xukmi bayaani xukmi lkhawkhati wuxuu u baabaysan yahay bal caddayntii la caddaynayay khawkhada waa kadin yariyo albaab yar weeyo anoo asalkiisa horena waa daaqad laga fura jidaaruun sa kuwadii oo kale bal taas iyo markaa walmamari waa iyadana meel la maro oo filmasidi masjidka dhexdiisa kuba sugnaatay xukumka uu leeyahay ayuu baabkiisii yahay oo khawkhadu sanow imaamku kuba fasilaya baabun saqiirun qad yakuunu bimisraacin waqad laa yakuun waa albaab yaroo ama fardad keliya iyo misraac keliya noqdo kolkolna aan lahaynba waa cibaaradiisii isagoo cumdatulqaari wuxuu kaba cabiray waqad takuunu bimisraacin waaxidin wa bimisraacayn waxaa dhici karta inay daaqad ama fardad gees u furanto uu tahay kolkol inay lababa tahayna waaba suurtagale laakiin waa albaab yaroo dee jidaar laga baneeyey taas baa la yidhi asalka horena waa fadxada jidaarka kuba sugan bay khawkhaba yidhaahaan amarna dee waa darf imika halkani waa mowdiculmurur waa meeshii la marayay iyo makaan maritaan iska dhexdiisa ahaadee bal taas buu xukunkeedii ayuu baabkeedii yahay xadaanaa moxamed ibnu sinaanin qaala xadaanaa fulayxun qaala xadaanaa abunadri can cubayd bni xunaynin can busr bni saciidi can abi saciidin alkhudriyi qaala anahu qaala bal xadiidka in kollay sanadka waxaan filayaa rijaasha intooda badan waan soo aragnay labada nin ee isku xigay cubayd ibnu abunadri waa saalim ibnu abi umayo in badan aan soo aragnayba weeye fuluuxna isna waan soo aragnay iyo maxamed ibnu sinaanba cubayd ibnu xunayn iyo busr ibnu saciidna waa laba noo isla dabaqa adigu aada isugu dhow oo waa laba taabici cubaydna oo marka la eego cubayd ibnu xunaynna waa nin marka la eego isagu taabiciintii dhexe kaba mid ah ama dabaqadaa dhexe xasanulbasri iyo oo hiqa ah ama busrina yar buu isaga ka wen yahay oo waa dabaqada taa isaga kaba horeysan waa taabiciintii waaweyneyd weeye labadooduba oo laba ninoo hiqaa busrina nin caabidona waa ahaa kutubta lixdaana labaduba riwaayo ku wada leeyihin taasi iyadu waa mid waa xadiidka xagga marka la eego iyaga waxa kuba tacalluqsan waxaana jirta in bukhaari marka la eego riwaayadiisa halkan ee moxamed ibnu sinaan uu warinayo san inoo sugan waa can cubayd ibni xunaynin can busr ibni saciidin can abi saciid oo cubayd ibnu xunayn iyo abu saciid alkhudri in busri u dhexeeyo taasba waana riwaayaadka badankooda sidii kuba yimi asili riwaayadiisa ayaa waxaa kuba sugnayd inuu waxa weeyaan busr ibnu saciidun meesha uu joogay mee uu aanu jirin oo uu ay tahay un cubayd ibnu xunayn can abi saciid kollayna in marka la eego xadiidkan waxay leeyihiin culimmadu bal bukhaariba waa sheegay ka soo naqliyaane maxamed ibnu sinaan ayaa san kuba wariyey oo ah can cubayd ibni xunayn can busr ibni saciid in la ysba raaciyo waxaanay leeyihiin waa khada iyo wahamtaasi kollay maxamed ibnu sunayn sinaan ah siuu bukhaariba meel kuba sheego maha kita waa riwaayada ibnu sakan eh waxaanay culimmadu leeyihiin sabaabku waxa weeye labadoodu way siman yihiin waxaana weeye waa cubayd ibnu xunayn iyo busr ibnu saciid buu xadiidka abuunadir ka wada maqlay labadooduna waxay ka wada warinayeen abuu saciid alkhudri bay kaba warinayeen kitaabkeennana waxaa dhacay meelo kaleba iyadoo dee bal matalan dariiqan abuunadiri kolna uu cubaydun ku gaabsado kolna busri uu kuba gaabsado waxaana jirta un abunadri inuu laba sheekh leeyahay kol uu israacinayay iyo kol uu kala reebayayba labadooduna abu saciid way la wada kulmeen oo xadiidka way kaba wada warinayeen bal markaa meeshii haddaba wowdii caadifadayd ay geli lahayd baa cani dhacday riwaayada maxamed ibnu sinaan ayay cani dhacday oo halkan dee imaka can cubayd ibnu xuneen can busr ibni saciid sababku waxa weeye in la yidhaha can cubayd ibni xunayn wa busr ibni saciid oo cubayd iyo busri baa xadiidka wada warinaya kana wada warinaya taas qolooyinkii kale xadiidka la wariyeyna waa siyaalihay kuba wariyeen kolkolna waxaa dhacday abunadiri inuu kala reebo riwaayaadka qaarkood sababta waa laba sheekh buu lahaa kolu israaciyo koluu kala gooyaba ee inay iyagu laga dhigay inay iyagu kala warinayaan iyo haatan ay leeyihin maxamed ibnu sinaan xaggiisay kaba dhacday bukhaarina ay kaba soo naqlayaan inuu taa yidhi bal markaas sida maxfuudkee dee suganna waa inay siman yihiin oy xadiidka abu saciid ka wada warinayaan taasi waa in yar oo ku tacalluqsan halkaa sheekhuna si fiican ayuu bal u bastiyey una caddeeyey wuxuu yidhi markaa qaala abu saciid baa wuxuu yidhi khadaba nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi kolley khudbadanna waa khudbadiisii ugu dambeysay ama ku adugu baasuu ibnu rajab yidhaaho inta nun mayhayna waxyaalo kalaani khudbadda rasuulka ilaahay uu kuba sheegay oo ay kulansatay bal waa khudbeeye waqtigu wafaadi doono ama waa khudbadiisii uguba dambeysay e oo faqaala wuxuu yidhi in allaha ilaahay khayara wuu dooransiiyey cabdan addoon ayaa wuxuu dooransiiyey beyna dunyaa adduunyada iyo wa beyna maa cindahu agtiisa wixii aaday macna inuu adduunyo joogo oo kollay adduunyo laguma daa'imayo dee uu noolaado iyadoo weliba mafaatiixa khasaa'in alardi laba siinayo dee la daayo muddo iyo inuu waxa weeyaan dee ruuxdiisa ilaahay qibdoodu ilaahay agtiisa wixii kuba sugnaa iyo xaggaa uba guuro fakhtaara waa doortay addoonkaasi maa cinda allaahi ilaahay agtiisa wixii ku sugnaa ayuu doortay rasuulka ilaahay dee ma magacaabin addoonkan waa ibhaamiyey addoon baa dee waxaan oona waqtigaas rasuulka ilaahay waxaan uu faadkiisuna soo dhowaaday uu xanuunsanayeyna dee waxaana jirta dee kitaabkaanay kuba sugantay iyo kutubta kaleba ambiyada iyo rusushaas dee iyaga intaanay dhiman kolley waa la dooransiinayey umuurahan baa la dooransiinayay dee kolley nebi dooranayay inuu sii noolaaduu sii joogaana ma jirine bal rasuulka ilaahayna waa waqtigii la dooransiiyey ee uu doortay inuu dee waxa weeyaan wafaadkiiyo alintiqaal ilaa maa cinda allahi subxaanahu wa tacaala fabaka abu bakrin abu bakr baa ooye radia allahu canh faqultu fii nafsii naftayda waxaan ku yidhi anaa isyidhi buu leeyahay afka kagamuu hadlin ee wixii uu is yidhi maa yubkii hada sheekha ninkan sheekha ah ee odayga ah maxaa ka oohinaya in yakun illaahu ilaahay hadduu yahay khayara mid dooransiiyey cabdan addoon beyna dunyaa wa beyna maa cinda fakhtaara maa cinda allahi uu doortay waxaa keenaya inuu ka oohiyo isagu laga ooyaa maxay tahy macnaa waxa weeye isagu dee iyo intii kale joogtayba rasuulka ilaahay inuu cid kale ka warramayo ayuunbaabay u fahmeenoo taas abubakarse wuxuu fahmay de waana fahamkaa ilaahay cidduu doono kuba khaas yeela xagga cilmiga addoonkan uu rasuulka ilaahay sheegaya inuu isaga yahay arrinkuna ay tay inuu doortay ilaahay agtiisa wixii kuba sugnayd oo dee wafaadkiisii joogo taas buu fahmay abubakar uu kaba fahmay hadalkan iyagina taa may fahmin marka abubakar baa ooyay isagiina waaba kan la yaabayba abu saciid ee yidhi maxaa ka oohinaya sheekhu sheegayana waa abubakarin waayo haddii de uu addoon saasoo marka inta la dooransiiye taa doortay uu yahay maxaa dee keenayba oohinta ojeed wuxuu ka dhigan dee ruux kale oo horeeyey rasuulka ilaah inuu kaba warramay marka wuxuu yidhi abu saciid fa kaana rasuulu llaahi markii dee ayaama dabadeedba uu wafaaday ayay arrintii garteenoo fa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi waxaa walcabd addoonkii la dooransiiyu rasuulka ilaahay ibhaamiyuu sheegayay isagaa buu ahaa wa kaana abubakrin abubakarna wuxuu aclamanaa ka noogu cilmi badanoo dee waa kaa arrinkaa dareemay addoonku inaanu cid kale ahayne rasuulka ilaahay isagoo iskaba warramayu oo ayuu fahmay iyagu se taa kamay fahmin marka qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay markii uu abubakar ooyay yaa abaabakrin abaabakarow laa tabki ha ooyin waxba ha ooyin oo def ina amana annaasi dadka igu gallad iyo abaal weyn calaya korkay fii suxbatihi la saaxiibnimadiisa iyo xagga marka la eego ila saaxiibiyo suxbadiisii oo maalihi ruuxa iigu madno iyo galad sheegad maaha oo isagu dee rasuulka ilaahay baa midna isaga sababtiibuu kuba hanuunay ku badbaaday oo taas midnada ilaahiyo rasuulkiisaa le xagga abne waxa weeyaan waa xagga marka la eega abaalka iyo waxtarka ruuxa iiguba badan markay noqoto suxbadiisiiyo maalkiisii dee suu waxa weeyaan wax alla wuxuu kalaba hadhay aanu jirin ee ilaahay daraaddii iyo bal diinta nusradeed iyo rasuulka ilaahay raacitaankiisa uu ku wada bixiyey abubakrin abubakar weeye walow kuntu haddaan ahay oo bal maalan aan ahay mutakhidan mid samaysanayo o yeelanaya khaliilan ruux khaliila waa saaxiib khaas oo gaar ah oo khullada yidhaahaan maxabada way kasii sarraysaayoo waa jacaylka intuu xadlaaf yahay dee masaalika ruuxi walbadan buuxiyey ee galay taas baa laydhaha dee ilaahay baanaan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh khaliil kaba dhigtay sida nebi ibraahimba khaliil ugaba dhigto khullo noocaasoo jidhkiisa ama u baaqi ahayd bashar may jirinba marka hadday dhici lahayd weeye inaan kaba dhigto axad ummadayda ka mida khaliil iyo saaxiibka khaaska ah latakhadtu abaabakrin abaabakar baan kaba dhigan lahaa walaakin ukhuwat lislaami islaamka walaalnimadiisa iyo mawadatu mawadada islaamnimo kale khabarka xadiidka dambe ibnu cabaas baan kasoo qaadanaynaayo ayaa afdalu fadli badan oo ukhuwada islaamka wax kastaba kaba mudan taas baana inaga dhaxaysa abubakarna nagaba dhaxaysa ee waxa weeye dee cid aan rabbiga ahan khaliil kaba dhiganayana ma jirta hadday dhici lahayd inaan cid khaliil kaba dhigto ababakrin baan kaba dhigan lahaa maxalu shaahidka xadiidku waa halkan intaasi waa abubakar iyo fadligiisa hadday tahay fahamkii iyo cilmigaa ilaahay siiyey ee uu dadkii kale kagaba dunaa waana dee waxyaalaha ilaahay qeybtiisa ee dadka uu ku kala fadilo xaggaa fahamkaasi iyo hadday tahayba arrinkan kale rasuulka ilaahay sheegay iyo ama ha noqoto dee abaalkii weynaa iyo wixii weynaa ee uu taray suxbadiisa iyo maalkiisa uu kuba taray iyo mansilada weyn ee uu rasuulka ilaahay agtiisa iyo karaamada kuba lahaayo hadduu cid khaliil kaba dhiganayo inuu isaga kaba dhigan lahayo waxyaalahaasi fadligii abubakar bay wada gelaysaa waanu soo celin doonaa dee fadaa'il markaas waa ku keeni doonaa ee baabka wixii tarjamadae baabulkhawkhati walmubari fi lmasjid intan weeyo laa yabqayanna fi lmasjidi baabun ilaa suda laa yabqayanna yaanu baaqi noqon oonu ku hadhin fi lmasjidi baabun kadin ilaa suda in la awda mooye macnaa masjidka ayaa dhinacyadiisa albaabo dee rasuulka ilahay ba albaabkiisa uu furnaa oo xagga masjidkuu kasoo gelayay iyo dee xaggan aqalka waa iskuba furnaayeen dad kaloo dee dhawaysanayay oo dadkii masjidka laba jaar ahayoo albaabo ama daaqada ay uga furnaay inay kaba soo tallaabsan jireen oo baa jirday markaasaa rasuulka ilahi wuxu uhi yaanu ku baaqi noqon masjidka albaab ilaa suda in la awdo un mooye ilaa baabu abibakrin abibakar baabkiisa un mooye macnaa kadinka abibakr kasoo gelaya mooyaane daaqadaa kale iyo meelaha kale furan ee masjidka kuba soo baxsan hala wada awda baa rasuulka ilah yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh kuwa hala wada awdo xadiid kaloo la midna waaba kan xadaanaa cabdullaahi bni muxamedin aljucfiyu qaala xadaanaa wahb bnu jariirin qaala xadaanaa abi qaala samictu yacla bna xakiimin can cikrimata can ibni cabaasin qaala anahu qaal kolley waxaan leeyahay badankooda soo aragnahay dee aljucfi ama almusnadina isagu aada buu kitaabka uguba badan yahay wahab ibnu jariirna waa nin hiqoo dadkii atbaacu taabiciinta ugu dambeeyey kaba mid ah aabihiina isaguna waa nin hiqoo dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa wal sqaara taabiciinna waa la mucaasirooday bal isaguna waa nin hiqe xadiidka markuu qataado ka warinayo jariir ayaa la yidhaha xadiidkiisa dnaac dacfi baa ku sugana laakiin la arkaa inaan kitaabka kuba aragno iyadooy taasi jirto bal markaa aynu aragna ayaan eegi doonaa wax saasi inay jiraanba kitaabkee laakiin markuu qataado ka warinayaan xadiidkiisa dacfi laakiin labadoodabana jamaacadu ama lixda kitaabba dee waxaway ka wada wariyaan jariir ibnu xaasim waxyaalihii kale laguma sheegay waxaa ka mid ah ikhtilaad berigii dambe in xifdigiisu xumaaday laakiin dee horta dadka mukhtalidiinta ah na dee rag kaleba kitaabka way kuba sugan yihiine marka axaadiidooda la kala soocaye xukunkoodu waxa weeyaano haddii xadiidkiisii hore waqtigii uu fiicnaa xifdigiisu fiicnaaye wanaagsanaa i wixii uu wariyey iyo waxa markan dambe ikhtilaadku ku yimi iyo xifdi xumidu uu wariyey ay kala soocan yihiin xadiidkiisii horena waa nin hiqe waa xujo xadiidkan dambe arrintani ku timi caaridkana waa laga tagaa kollay dadka la kala kulmay iyo waxaasay ku kala soocaanba ayay ku kala soocaan laakiin jariir iyada arrinkaasi maba jira xaggiisa oo markii ikhtilaadkan lagu arkay wahabyo raggii kale uu dhalay ayaa u diiday inuu wax wariyo dadkaba u diiday inay laba kulmaanoo marka bacda alikhtilaad wax laga wariyey ma jirto isaga oo qabla alikhtilaadune markii taa ay dareemeen inamadiisii ayaa joojiyey inuu xadiid sheego ama cid ay laba kulanto de xadiid iyadoo lolagaba kulmayo markaa xagga isaga aamin baa lagay wax lagu cileeyo la yidhaha jariir waa mukhtalid iyada taasi ma jirto wuxuu yihi markaa jariir ibnu xaasim samictu yacla bnu xakiimin yacla bnu xakiimna waa nin reer haqiifa ama mawaalidoodiyo reer makuu markii hore ahay markii dambe basro dego hiqa ah isla dabaqa yihiin markaa jariir ibnu xaasim isla dabaqa yihiinoo isaga marka la eego tirmidi baan ka warinaya intooda kale waxbay kaba wariyaan ninkaas baa xadiidka ka warinaya cikrima can ibni cabaasin qaala ibnu cabaas baa wuxuu yidhi kharaja rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay hadda markan leeyahay ninkaasi kutubtaasu ku wada sugan yahay macnuu maha xadiidkan imankaan ka hadlaya inuu kutubtaa ku wada sugan yahay ee waa si guud weeye axaadiistiisune way badan tahay kol ay dee wada ku kulmaan iyo kol mid gaari kaba wariyaaba way jirtaaye imanka lagama qaadna marka imanka laeha yacla bnu xakiim tirmidi mooye intii kale wax ka wada wariyey xadiidkani inuu ku jiro dhammaantood ku wada jiro dee muslimba kuma jiro oo muslim marka maha inaanu yacla wax ka warine laakiin muslim cikrimo wax kama wariyo oo cikrima molo bnu cabaas wax kama wariyo oo markaas sanbaadu uguba jirine markaan leeyahay raawigaasi intaasuu ku sugan yahay xadiidka markaa uu inoogu aynu ka hadlayno ama sanadkiisa inoogu sugan yahay kama dhigna inay wada wariyeen ee laakiin axaadiidiisa guud ayaa ama kan ha noqoto ama kuwo kala haba noqotee ayay qolooyinkaa dee ha kuba baahsanoy kala warinayaan ama ay kaba wariyaan weeye wuxuu uhi qaala ibnu cabaas baa yihi kharaja rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa soo baxay fii maradihi xanuunkiisii aladii xanuunkaasoo maata fiihi u dhintay oo dee aanu kaba kicin caasiman xaaliya isagoo duubay ra-sahu madaxiisa bikhirqati maro oo madaxu aadna waa u xanuunayay bal waa waxyaalihii xanuunku kuba bilaabay haddaba markaa maro ama khirqo ayaa saa madaxiisa ugu duubnayd oo dee la adkaynlayaadba xanuunkanun faqacada wuu fadhiistay cala lmimbari mimbarka korkiisiiba ku fadhiistay faxamid allaahi ilaahay buu ku xamdiyey wa asnaa calayhi wuu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi inahu shaniya laysa maanii min annaasi dadka ka mid ma ahanin axadun axad amana calaya aniga iiga abaal iyo waxtar badan fii nafsihi marka la eega naftiisa iyo wamaalihi xoolihiisa min abi bakri min abi qaxaafa ma jirto walow kuntu haddaan ahay mutakhidan mid samaysanayo yeelanayo min annaasi khaliilan dadka xaggooda khaliil iyo rafiiq khaasa khaliil latakhadtu abaa bakrin khaliilan abaabakr baan khaliil kaba dhigan lahaa walaakin khullat lislaami kollay halkaa ukhuwat lislaami baynu soo maray halkan laftigan bay tani dhacday waxa weeyaan isaga naftiisa xadiidkana waa soo noqon doonaa bal nooc yar ishkaalla weeye khulla lagaba cabire laakiin maaha dee khullada uu anfiyayey imaka tani maaha waa taa uu markaa hore ukhuwada iyo mawadada xadiidkaa kaleba kaba cabiray baa khulladan loogaba jeedaa uun ti uu lahaa dee uu anfiyayey haddii aan cid kaba dhiganayo khaliil in abubakar kaba dhigan lahaa khullada caynkaasa looma jeedo walaakiin khulatulislaami afdal suduu awda canii aniga xaggayga waxaa iga xidhaan kula khawkatin khawkha kasta oo fii hada lmasjidi masjidkan kuba sugan hayra khawkhati abi bakrin abubakar khawkhadiisa uun mooye bartaa igabada xidhan horta mid weeyaano abibakar dee fadaaishii way kuba sugan tahay waxaa kaloo culimmadu yidhaha halkana ishaara waxa uguba sugan tahayba dee inuu yahay alimaama bacdah ama alkhaliifata bacdah inuu yahay albaabadii kale o dhan waa la xidhay cid kastoo dee albaab kuba lahayd ama daaqad kuba lahayd waa la xidhay kii ay bakar waayo isagiiba ah imaamkii muslimiinta oo u baahan masjidkiina dadkii tukinaya dee maslaxadii kale ee masjidka laguba qabanayana waaba khaliifadii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal markaa tani waxay kaba mid tahay ishaaraad kalena way jireen iyo waxyaalo kaleba oo barhkood ay taas ay kaba dee uguba weyneyd saxaabaduna waatay u daliishadeen maalintii saqiifa inuu isagu yahay ka rasuulkii ilaahay khaliifadiisa salaadii uu ayaamaha uu xanuunsanayay dadka tukinayu dadkii kale oo dhanba diiday u abubakar rasuulka ilaahay bal waxa weeyaan uu yidhi amar oo dee isaguna amray inuu dadkii tukiyo bal waa umuuraha iyo dee umuuro kaleo la arko mar kale inay iyo meelo kaleba kitaabka kuba yimaadaan fadaa'il marka la gaadho ayaa ahayd tilmaamo rasuulka ilaahay bixinayo oo inuu isagu yahay khaliifada isaga kaba dambaysa bal umuurahan way kuba sugantao albaabkan dee isaga la daayey ee laba fure ee intii kale inta laba wada xidhayna iyada horta taas jaanibkaasi uu jira bal xadiidkanaatu inoo tilmaamaya inde kaba qaadanaynaa albaabadaas ama daaqado dee masjidka kuba soo furan oo laga soo geli karo waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigaa fii aakhiri xayaatii joojiyee manciyey oo dee inaanay bannaanayn in dee ruux isagoo dariiq kaba dhiganaya albaab kaba dhiganaya inuu bal matalan halkaa albaaba dadkaa jaarka ay laba furtaan iyo masjidkii kaba soo galaan iyada taasi waayo dee maslaxada iyo arrintaasi waa nafci iyaga u khaas oo u gaara wax muslimiinta kale oo dee uguba suganba aanu jirin marka masaajidii siaan imika milkii dad kale iyo amlaagtaa dadka kaleba haddaanay fasixin aan dariiq loogaba dhiganayn meeshii iyagu dad ay lahaayeen aan dariiq loogaba dhiganayn ayaa dee masaajidiina istidraaq iyo muruur iyo meel la maro oo taas lagaba dhigto dee taasi aanay u jirayn allahuma imaamkii iyo dee bal waxa weeyaan ciddii kale calaaqa la lahayd masjidka iyagii inay taasi u furnaato dee maslaxa maaha isaga uun gaar uguma sugnee dadkii musalliiinta ahayd oo dhan bay maslaxa uguma sugan tahay waa manfaco aan isaga ku khaasaynun kuba gooni ahayn marka bartaasi way bannaanaanaysaa laakiin markay manfaco khaasa oo gaar ay tahay dee masjidka maxal dariiq iyo maxal laga dhigta mamar markaa uma suubado oo bal markaa waxa weeye taasna xadiidkana waxaan kaba qaadanayno jaanibka mancinteeda xukumku inuu taa yahayoo cidda manfaco guud iyo maslaxo guud ay ugu sugan tahay inuu mamarkan yeesho saa imaamkii oo kale waaba halkeed dee waana la daynayaa laakiin wixii kale ee manfacadooda ay khaaska ahayd ee bal markaa iyada taas ma laha weeyaane dee dariiqyadiisii kale iyo kadiimadiisii kale ha maro in meeshii uu ka soo gelayana masjidka dariiqyadiisii caadiga ha kaba soo galo baabulabwaabi walqalaqi lilkacbati walmasaajidi baabulabwaabi kadimadii iyo walqalaqi waa qalaq waa miqlaaqa ama maa yuqlaqu bihi lbaabu weeye oo waxyaalihii albaabada lagu xidhayay quflu maahay de wixii amahan daraaba ha noqoto wixii albaabadii laguba xidhaya si albaabka marka la xidho aan loo soo geli karin dee u manciyo wixii kaleba soo gelayay balqalaqyadii waa albaabadii iyo waxaa dee laguba xidhaya albaabadoo loo sameeyo wax laguba xidho mar inta aanu furnayn oo lilkacbati walmasaajidi kacbadii iyo masaajidii uba sugnaaday bal taas wixii kuba tacalluqsanaa iyo shanigeediiyo umuurteed ayuu baabkeedii yahay bal waxaan arki doonaa umuuraha uu sheekhu inoo soo arooriyo wuxuu yihi qaala abuu cabdillaahi waa bukhaari waa imaamkii kitaabka lahaa raximah llahu tacaala wa qaala lii wuxuu igu yidhi cabdullaahi bnu muxamedin waa ninkan xadiidkii inoogu dambeeyeyba warinayuu ka wariyay sheekhiisa waa jucfi xadaanaa sufyaanu can ibni jurayjin qaala qaala libnu abi mulaykata yaa cabdalmaliki low ra'ayta masaajida bna cabaasin wa abwaabaha waa xaggii bal masjidka in kadin dee kadima kolley wataa laga soo gelaya uu leeyahy albaaba xidhmo loo yeedo bal umuurahaas inay dee wax isjidaysan tahay wax madluubaba tahay masjidkiibaa dhowrid iyo ilaalin iyo xafiditaan uguba sugan yahay bal waxa weeyaan ilaalintiisiibay kaba mid tahay taasi ayuu aharkan usoo qaato oo wuxuu yidhi ibnu jurayj ayuu sufyaan ibnu cuyeyne xadiidka horta ama aharka ka warinaya sufyaanku waa ina cuyeyna ibnu jurayjna dee kolley waa awowgiya waa cabdulmelik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj baa la yidhaha waa nin caalim ahaayoo reer maka ah oo dee bal aimadii waqtigiisii kaba mid ah ninkaas baa qaala wuxuu yidhi qaala lii ibnu abi mulaykata isagana waxaan filaya kitaabkaynu hore uu soo aragnay oo dee ma filaya waan sooba aragnay cabdullaahi ina abi mulayka ayaa wuxuu igu yidhi yaa cabdalmaliki waa tan aan leeyahay ibnu jurayj magaciisa cabdulmelik la yidhaha cabdulmelik ibnu cabdilcasiis ibnu jurayj jurayjku markaa awowgii buu noqonaya yaa cabdalmaliki cabdilmelikow low ra'ayta masaajida bna cabaasin haddaad arki lahayd ibnu cabaas masaajidiisii iyo wa abwaabaha kadimadii ay lahayd iyo albaabadeedii maya weeyo albaabadeedii oo kale marka la eego xagga fiicnida iyo adayga iyo taas bal ra-ayta amran cajaban weeye jawaabtii haddaan iskaba qadarano waxaad arki lahayd wax la yaab leh oo xagga wuxuu leeyahay xusnigeeda iyo nadaafadeeda iyo adeegeeda iyo arrin aada u la yaab laad arki lahayd haddaad aragto masaajidda ibnu cabaas halkan kale xaaf ibnu xajar iyo cumdatulqaari ama cayn iyo waxaabay yidhaahaan cibaaradiisan waxaabay tusaysaa ama siyaaqo waqtigan uu ibnu abi mulayka ku lahaa ibnu jurayj tan ku lahaa ee uusan hadalkan ku lahaa si waxa masaajidaasi ay indiraastay dee ayaaba dee daahirku uu yahay ama dee aanu daa'if iyo meelaha tegin masjidka ibnu cabaas iyo halkee dee markii dambe uu deganaa ee uu kuba dhintay uu deganaa inaanu aragbe bal adigu indiraaskeed bay tilmaamaysaa macnuhu waxa weeyaanuun ibnu cabaas masjidkiisii dee waa kaasoo wuxuu lahaa albaabo xidhma ayuu lahaa waatan buu atarka usoo qaatay dee kollayna in marka la eego xagga masaajidda ilaalinteeda iyo bal ama dahaaradeeda iyo nadaafadeeda ha noqoto haddaana albaabo la celiyo lahaynoo wax kastaaba iska soo galaan nadaafadiisii iyo matalan dhowritaankiisii laga dhowrayo waxyaalaha aladaa ee way adkaanaysaa jaanib kalena wixii isaga masaajidka hantidiisi iyo waxyaalihiisii ahayd dee inay waxa weeye in ruuxi adigu tug waa jiraayo waa taa la arkayo imakaba kaba ay xadaanee wax kasta xadayaan oo gogasha wax kasta iyaduna markaa waxay arkaan ee u daganba way qaadanayaane iyaduna marka la eego wixii uu lahaa in gacmaha aan aaminkahayn lagaba ilaaliyo dee haddaanu albaabo la xidho lahayn waqtiyadaa aan salaada ah dee waxa weeyaan aan la tukanayna dadka aanu joogin isagina masjidkii aamin noqon maayo bal markaa waxaan leenahay kollay soo ibnu kaiirba ka cabira alaxkaam alkabiir tadhiirkan masaajida laba dahiraya la fiicnaynaya laga dhowraya alada kamaalkeeda waxaa kaba mida in loo yeelo dee albaabo iyo waxyaalihii albaabada laguba xidhayay sidee waqtiyadan ay furan yihiin een salaada ahayn ama habeen ha noqoto ama maalin ha noqotee bal wax weeyaan loo ilaaliyo oo loo dhowro si aanay u soo gelin oo si isagu kaba cabiray shayun min hadihi dawaabi najisati lmudiyaatu kaba cabiray dawaabta nijaasta adigu waa xayawaanaadka iyo waxyaalahaas iyo cid alle ciddii aan u laayiqahayn iyo wixii aan u laayiqahayn masjidku inuu soo galaba si aanay usoo gelin oo lagaba ilaaliyo bal taasi waxa weeyaan ayaabay dee waxyaalihii dhowritaankeedii iyo ilaalinteeda kamaalkeedii ayaabay tani kaba mid noqonaysaa ibnu cabaasna waqtigiisii dee masjidkiisu waa kaasoo albaabadaasuu lahaa bal maalan uu leeyahy weliba isaga uu ammaanayo ibnu abi mulayka ibnu jurayj muu arag markaasi bal taasi waa ahar xadiid bay inoo soo aroorinayaan xadaثna abu nucmaani waqutaybatu qaala xadaثna xamaadu can ayuba can naaficin can ibni cumara ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qadima makata abu nucmaan maxamed ibn lfadl suduusi caarim weeye in badan baan kitaab kusoo aragnay iyo qutaybaba dhammaanba dadkan wuxuu ihi ibnu cumar xadiidkana waa xadiid aynu hore usoo maray inta aan salaad kuba jirnay ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qadima wuxuu yimi makata makuu yimi fadacaa wuxuu u yeedhay cuhmaana bna dalxata cuhmaan ibnu dalxu u yeedhay fafataxa uu furay cuhmaan ibnu dalxa cuhmaan ibnu dalxana dee waa isagaa markaa miftaaxa kacbada haya kacbadu markaa albaabay lahayd qabla alislaamba waqtigii jaahiliga dee fil islaamna albaabkii sidii un baabuu yahay qoys baana gacanta ku hayn jiray marka la eego quraysh markii dambena rasuulka ilaahay qoyskii unbuu kuba sugay cuhmaan ibnu dalxaan baa kaba mid ahaa bal markaa reerkaa qoys reer cabdidaara weeye fa fataxa albaaba almulku miftaaxii soo qaadoo albaabkii furay fa dakhala anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa galay kacbadii iyo wa bilaalun bilaal wa usaamat bnu zaydin wa cuhmaan ibnu dalxa cumaan imdalxoo dee ahaa ninkii miftaaxaba hayay isagoo islaamkiisuna waa dambeeyey laakiin waqtiyadaa horteed buu islaamay khaalid ibnu waliid iyo camr ibnu caasiya buu mar la islaamay waqtigu markaa ma dheera inuu islaamay iyo usaamat ibnu zayd iyo bilaal oo rasuulka ilaahay laba socday ayaa galay kacbadii uma aqlaqa albaaba eeg albaabkiibuu xidhay kole xidhitaankaasna xadiidka hore inuu soo maray ee kacbadii way kooban tahayba dadkiina waxay wada doonayaan rasuulka ilaahay inay ku daydaan waa la ysu soo buuxin lahayo waa la ysku cidhidhii lahaayo bal taasi si aanay uba dhicin ayaa albaabkii uu xidhay falabisa fiihi rasuulka ilaahay wuxuu ku nagaaday kacbada dhexdeedii saacatan ama beydka dhexdiisii saacatan waa mutlaq dee maaha saacadan intan aan inagu saacadu naqaaneen laakiin waa dee juzun min azamanun uma kharajuu way soo baxeen qaala bnu cumare abwaabtii qibladan kusoo marray xadiidkan qaala bnu cumare in cumar baa wuxuu ihi fabadartu waan degdegay waayo isagoo kaba dheer baa loo sheegay rasuulka ilah inuu kacbadii galay markaasaan soo cararoon soo degdegoo fasa'altu bilaalan bilaal baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi sallaa fiihi rasuulka ilaahay salaad buu ku tukaday beytka faqultu waxaan idhi fii ayin halkuu kaga tukaday qaala wuxuu yihi bayna alustuwaanatayni waa markaa uu kadinka ka soo galo dee xagga bari ujeedu xaggii galbeed buu u socdiyo xaggeedii dambe labadii tiiree kaba horreeyey weeye xaggaa dambe ayuu dhexdooda ayuu ku tukaday qaala bnu cumara in cumar baa wuxuu yihi fadahaba calaya waxa iga tegey oo markaan iloobay buu leeyahay ana salow inaan weydiiyo kam sallaa intuu tukaday kolley xadiidkaas sidaan soo marray waynu soo marray waxaanan ku soo marray inuu yidhi sallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday taa waynu kuba soo maray waxaan filayaa habeenkaasna waxoogaa baan in yar kuba joogsanay dee halkanna waa ka le maan weydiin inta ragcadood uu tukaday bal siay kuba jamciyaanna dee waxa weeyaan taa hore ayuu labada ragcadood in isagu xaggiisii un wixii uu inoogaba sheegayo dee salaad kol hadii la tukanayo inta ugu yaree la tukadaa laba ragcadood haddaanay ragcaddii witriga ahaynba bal taas oo kale waxaa riwaayaadka qaarkoodna ku yimi inuu u ishaaray oo dee markaas haddii ay uga ishaareen labadaa ragcadood waa halkan nudqi ahaan inuu ugu jawaabo ayay markaa noqonaysaa ayaa tan iyada dhaaftayba ay tahe calaa kulli xaalin bal rasuulka ilaahay waa tukaday laba ragcadoodna waa ku tukaday xadiid kalena waynu soo marro kumuu tukanba ay kuba sugnaydee dee sida kanaa ka horeynaya kaasna wuxuu ku xambaarayana horeynu usoo sheegnay fadahaba calayana salow kam salla bal inagu xadiidka waynu soo marraan leenahay kolley waxyaalihii mabaaxidiisana qaar way inoo horeeyeen halkan maxaa inooguba sugan kacbadu inay lahayd albaab weliba la xidho fi ljaahiliya ee filislaamna ismay bedelin ilaa waqtigaa waa taa leh albaabkii bay leedahay oo markaa taasna muxuu baabku inoogu markaan ka qaadanaynaa dee inay bannaan tahay bal wax mashruuca tahay masaajidii si loo dhowro loo ilaaliyo oo umuuraha aan soo sheegnay loogaba ilaaliyo albaabba iyo wax lagu xidhoba in loo yeedho bal taas weeye marka iyada taa hore waa saxo waa wax daahirah laakiin kacbada oo kale dee waxaaba dhici karta in masaajidii kale laga ka farqiyo waayo kacbada cibaadada ugu weynee agteeda lagulaba yimaadaa bal markay dawaafka noqoto iyo salaadan laguba tukanayo inta badan khaarijkeeda lagulaba yimaadaa aimada qaarkood baabale salaad laguma tukanayo kuwana farad laguma tukanayo yidhaahaanbo marka masaajidii kale had iyo goor loo baahnaa salaad in lagu tukado kolkol dee farqi baa uga dhaxaynaya oo maqsuudkeedii weynaa waa iyada wareeggan laguba wareegaya iyo dee salaadeeda dabadeedii baa laguma tukada laakiin masaajidii kale waa tan waa loo baahan yahay had iyo goor in lagu cibaadaysto ay furnaato oo kale raxlan dee waqtiyadii salaadaha way furantahe laakiin awqaadahan kale in awqaado salaadeed ahayn khaasatan markaa loo baqanayo dee waxyaalahana ay imanayso maslaxan wadan weyne ay kuba sugan tahay albaaba in loo yeedhiyo aqlaaq waxa dee bal maalan bal dee waa wax loo baahan yahayoo ilaalintii bay qayb ka mida noqonaysaa iyo xafidkii la xafidaya masaajida la dhowrayay laga dhowrayay wixii aanu laayiq ahayn oo dhan ayuunbay qayb kaba noqonaysaa bal markaas kolleyna taasna waa qowl malaa mucdam ahlilcilmi barhkood dee ilaagu leh maqsuud koldii waqti masjidka rasuulka ilaahi ba uu furnaaye laba daayo uun ayaaba roonay laakiin kolley wadcigun bay kuba xidhan tahay haddii waxyaalahaasoo dhan laga wada aamin yaho dhib oo dhan looga aamin yahay dee haddii laba idhaa ciddii ku ictikaafaysa ciddii ku tukanaysa ha isagaba furnaato baasi kuma sugnaadeene laakiin markaan ognahay waxyaalaha kale kaba ratimaya iyo waxaa markaa masjidkii kuba imanaya haddaan dee la dhowrin oon la ilaalin dee taas baa keenaysaa sande bal maalan aharkuna inooguma yimid albaaba in loo yeedho la xidho la ilaaliyo xaggan kale laakiin xadiidka waxyaalaha kuba tacalluqsan duquulka kacbiya taasoo kale waxa weeyaan waa mid dee waanataan leenahay kacbadu qabla alislaamna way lahayd bacda alislaamna way lahayd dee haddii la furo oo la gudayeeda laba galo laguba tukadana waraynu usoo ogaanay inaanaan baasi kuba sugnayn aimada qaarkoodna farad iyo sunnaba in lagu tukan karo kol haddii jiha uun jihaadkeedii ka midana la qaabilayo taasi way tahay axmed baa xadiidu wariye oo kale oo caasho uu ku yidhi rasuulka ilaahi radia allahu canha bal shayba waa ninkan walaalkii weydiiso inuu kacbada habeennimo kuu furo ee iyadna way doonaysa inay gasho oo rasuulka ilaah markii la weydiisaybaa axmed waxaa xadiidkaa kuba sugan inuu yimi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh oo uu yidhi dee qabla alislaam waa fi ljaahiliya iyo bacda alislaamna habeen cidba umanaan furin oo rasuulka ilaahi si aad yeeli jirteen waayo yeelo waxba ha u furin xijrigaa ku tukatay markaa iyaduba kacbadu kaa mid yahay bal taas oo kaleo bal rasuulka ilaahina kuba sugay xataa furitaan la-aantaas waqtiyada qaarkood aan laba furin xadiid uu kuba yimi axmed baa jira baabu dukuuli mushriki masjida baabu xukmi dukuuli mushriki ruuxa gaalka gelitaankiisa ogolo masjidka bal xukumkii ma banaanya mise ma banaana maxaa xukumkiisu yahay xadiidka inooguba imanaysa wuxuu ihi xadaana qutaybatu qaala xadaana laythu can saciid bni abi saciidin anahu samica abaa hurayrata yaquulu bacaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi baa diray khaylan fardoon qibala najdid xagga najdibu u diray waa ciidan weeye ayuu diray xadiidkana dhowaan baynu soo maray asiirka baabkii uu dhigtay in masjidka laguma xidhayo fa ja-at waxay la timi oo fardihii ay dee soo qafaasheen birajuli nin min banii xaniifata reer banii xaniifa ka mida oo yuqaalu lahu sumaamatu bnu athaalin nin reer sayidyadii reer yamaama ama dee raggii madaxdii reer banii xaniifa ma aha nin caadi awne waa odayaashoodii raggii madaxdooda ahaa buu ahaa cumrona waa ku socday ayay soo qabteen ay heleen bacnaadee dhulkii ay marayeen farabaduuhu way xidheen bisaariyatin min sawaari lmasjidi tir tiirarka masjidka kaa mida dee rasuulka ilaahi u soo baxay waa kii dee dhowr cishaba weydiiyo xadiidka hore inuu soo maray isagoo intan ka yar dheer laakiin isagoo dheer oo dhan waa inoo dambeeyaayo haddii a layidhaha maqaasi buu ku keeni doonaa rasuulka ilaahay markuu la hadlay wixii uu kuba yidhi saddexa cisho markii dambe uu islaamay wixii uu rasuulka ilaahay kuba yidhi lahaa dee waxa laysoo qabtay anoo cumro ku socdaa maxaad yeelaayo rasuulka ilaahina u fasaxay cumradii reer makoo warka sii hayay oo ku yidhi waad diintaadii waad kaba tagtay kuba yidhi dee kolle inay taataaban karayaanna mu ahayn marka la eego mowqa maqaamkiisa uu joogay xagga beledkiisa oo yidhi may anugu diin aan ka tegayo ma jirtee walaakin aslamtu maca muxamedin rasuuli illaahi sala allahu calay wasalam isagoo keligiiya reer makana ay wada joogaan ayuu yidhi ilaah baan ku dhaartee xabad qamadiina idinkama imanayso yamaama haddaan isagu fasixin haddaan rasuulka ilaahay fasixin waa taas oo kale sibuu kagaba dhabeeyo inay soo ashkatooda inay rasuulka ilaahi u yimaadeen ay yidhaaheen bal nagala hadal rasuulka ilaahna yidhi isaga sii daayo bal markaa taas bayd oo nin maqaamkaa iyo halkaa joogay waa xadiidka oo dheerna dee uu kitaabku ku sugan yahay waana inoo dambeeyaay imaka halkan maxaa maxalushaahidku yahy iyadaynu hadda soo marray untan mid ku dhow alasiir yurbadu fi lmasjid masjidkii waxa weeyaan baa lagu xidhay ee kollayna soo gelitaankiisiina waa kuba jiraaye balbataa xukunku muxuu yahay bal markaa kolley waxaa dee haddaan waqtigii rasuulka ilaahay eegno xaalada ninka waaba laguba xidhayba oo isagu ikhtiyaarkiisa kuma soo gelina waa la soo geliyey dee haddaanay bannaanayna saxaabadu may soo geliyeen rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wufuudii kala duwanayd ee u imanaysay bal ama quraysh dadkii ugaba yimi carabtii kale dadkii ugaba yimanayay wafdigii reer daif markay u yimaadeen dee masjidka way soo galeen waanu kula kulmayey barhkoodna waabay degeen oo dee reerkaa reer thaqeefiya si ay muslimiintu iyo taa uba arkaan bal kitaabka kolley ma dheeraan doonto jubayr ibnu mudcim oo kaleo markii uu yimi dee waxa waya dadkii qoyskooda laga qabtay dagaalkii beder lagu qabtay si uu usoo furto oo taas oo kale ducaymat ibnu cadiba markaas adigu mee waaba la dilay ducayme laakiin waa dad kaleo iyadna qoyska ahaa ayaa wuxuu joogay masjidkuu joogo waa kan xadiidka inooguba iman doono inuu maqlo rasuulka ilaahay oo duur aqriya salaad maqrib uu yihi waqtigaasaa igu horreysay waqti iimaanku qalbiga ee galo oo sunnada dabadood islaamkiisa uu daahirsaday ama uu islaamay bal markaa soo gelidii waqtigii rasuulka ilaahay lasoo galaa way jirto oo kale walow dee ciidankii muslimiinta ahayd marka xagga xukunka masalada oo kale xanafiyadoo kale iyagu iyagoon wax ku qaydin ayay kaba dhigaan mushriku inuu masjidka soo geli karo kolley de malaa waaqacaadka iyo axwaashaasna waxa weeye waa waxyaalahay daliishadaan shaaficiyadoo kale iyaga agtooda tafsiir bay geliyaan kolley masjidku hadduu masjid alxaraam yahay ilaahay baa yidhi falaa yaqrabu lmasjid alxaraama bacda caamihim haadaayoo dee inay galaan ma banaana oo iyada taas ma gelayaan sina idan iyo idan la-aantoona kuma gelayaanba haddaanu masaajida kale uu yahay oo masaajida kale se masaajideenan oo kale ruux muslimi hadduu idmo oo uu fasaxo oo u fasaxo bal markaa way soo geli karaan weeyaan dee kolley maaha inay degayaan ay joogayaan ay seexanayaan ay wax ku cunayaan wax ku cabayaane laakiin weliba hadday maslaxo inay ama iyagoo islaam loo bandhigayo ama dhegaysanayo qur-aankii ama taatay bal adigu ruux muslima idankii kolley malaha raaficiyo nawiya waa idlaaqaan been laakiin quyuud dhowra ayay ku qaydaan kalaamkooda oo sarkash kitaabkiisan iclaam dee axkaamta masaajidda uu ka hadla uu keenay shaaficiyadu bal tafsiirkaasay leeyihin kolle xanafiyad xanaabiladna kan waa dheera maalikiyada iyo musani oo shaaficiyada kaa mid a yidhaah aslan maba soo gelayaan bal markaan eegna umuurahaas oo xaggaa soo gelitaankaa toos oo kale haddii ruux muslima idankii ay kuba soo galaan khaasatan weliba haddii dee maslaxo ama la rajaynayo iimaankoodiyo taasi ay jirto oo saa looguma fasaxo si ay dhegaystaan ama ay waxu maqlaan oo kale bal markaa dee masjidkuda aanu masjid alxaraam ahayn kollay wax jaa-isa weeye masjidka madiine oo kale waa laga yaaba culimada inay tafsiirka geliyaan oo isagoo dee iyadna ay xaramka tahay waa se xanaabilada iyo inay yidhahaan isagana ma gelayaane laakiin waxa aynu hayno oo dhan baabka ee ah masjid soo gelitaankii dad gaalihii soo galenba masjidka madiinuunbuu ahaa masjidka madiina ayuu ahaa kuwa axaadiidaas iyo umuurahaas iyo dee waxyaalaha siirada inooguba yimaadeen oo kale oo dee waxaan filayaa shaaficiyadna idlaaqoodaas hore wixaan masjidka xaraamka ahayna waa soo gelayaa dee xaramba haba ahaatee laakiin waa arrinuu kaga duwan yahay masjidka madiinaaba la odhan karaa ee bacdigooda wada manciyayana guud ahaan way jiraane bal waxaan leenahay hadday xaaja jirto hadday maslaxa jirto haddii ruux muslima idankii jiro bal waa jaa-is haddii kalena dee waa loo diidun baabkuna intan yar buu ka soo qaatay waa xadiid aynu qaybna kaba soo aragnay dhowaan dee isagoo dheerna iman baabu rafci sawti fi lmasjidi dhawaaqoo sare loo qaado masjidka dhexdiisa xukumkiisii ayuu baabkiisii yahay abwaabtii masaajidan ku jirnaa xadaثna caliي bn cabdالlaahi qaala xadaثna yaxya bnu saciidi qaala xadaثna اljucayd bnu cabdالraxmaan qaala xadaثanii yaziid bnu khusayfata can saa'ib bni yaziida qaala kuntu qaa'ima fi lmasjidi faxasabanii rajulun bal xagga sanadka malaa yaziid mooye inta kale waan soo aragnay yaziidna waa suurtagal cali bni cabdilaahi wayna madiine yaxyana waa qadaani jucayl ibni cabdiraxmaan kan baabkii uu u dhigtay dee isticmaalka bal maalan dadka weysadooda laba isticmaalo kitaabkii weysada markan kuba soo jirnay ayaa dee axaadiistii kuba timi xadiis baa ahaa saa-ib warinayay oo bal maalan isagoo yaroo xanuunsanaya looba keenay toddoba jir baa maalintii xajatulwadaacba uu ahaa marka waxaan ku soo marray halkaa jacdigan iminka jucaydkanoo jacdi magaciisu qornaa jacdi bnu cabdiraxmaan oo ismigu mukabarba ahaa oo xadiidka weliba toos saa-ibi ugaba warinaya ibnu yaziid taas baynu kuba soo marray arrinkuna waa sax weeyaanoo jucayd ama jacdi waa nin keliya uun ismigoo la tasqiriyo ama la takbiiriyo jacd ibnu cabdiraxmaan ibnu aws baa la yidhaha kolkolna wuxuu yimaadaaba riwaayaadka jacd ibnu aws iyadna waa ninkanuno waa awowgii baa loo tiiriyey bal waxaan leenahay waa nin hiqa saa-ibna wuu la kulmay xadiidkaa horeba uu kaba maqlay maanta xadiidkan cid aha udhaxayse wuu la kulmay bal isaga iyo yaziid waa dabaqo keliya waa taabiciintii yaryarayd waayo saa'ib aad buu u cumriyey waqtigii rasuulka ilaahayna waa yaraa dadka isaga la kulmay een saxaabadaa kala soo gaadhina waa midharhkii ugu dambeeyey ta markaa bay noqonayaan taabiciinta ayay noqonayaan bal haddaba yaziid taasba weeye horta baan leenahay jacd amaa yaziid ibnu khusayfa yaziid ibnu cabdillahi ibnu khusayfa laydhaha isagana awowgii baa loo teeriyey waa nin jacdiga unay isku dabaqa yihiin oo waxa weeye lixda kitaabana riwaayo ku wada loo hiqa ah yaziid ninkaasaa saaib ibnu yaziid ibnu ukhti nabir kaba warinayo qaala wuxuu yidhi saaib baa odhanaya kuntu waxaan ahaa qaa'iman mid taagan fi lmasjidi masjidkii rasuulka ilaahay dhexdiisaan taagna fa xasabanii waxa quruurux igu soo sayday xasabanii waxay soo dee dhagxiya ama quruuruxsaa igu soo waa masaajidka haddee quruurux lahaaba quruurux buu lahaa waqtigii rasuulka ilaahay baaba sida abi daawud kolley marka aan kuba soo maray qolooyinkiina subaxdii laba socdaana maalin iyadoo roobda-ay oo dee marka hore ciid ayuu ahaayee dhiidhi uu noqday ayaa dadka ninka saabago-iisiibuu quruurux kuba soo qaaday kuba goglanoo rasuulka ilaahay markaasuu yidhi ma axsana haada macnaa aada buu tii yidhi way fiican tahayba bal waqtigii cumarna waxaad mooday in la jadiidiyeyba taase masjidka quruurbixiisii dee waqtigii rasuulka ilah iyo waqtiga cumar iyo dhammaanbana waqtiyadaa ku dhowaa wax gogola xataa cawna ma lahayn wax yaala ee dee ciidaasunbuu ama quruurxaasunbabuu ahaa taasba weeye ayuu dhagaxayntu ama quruurxii masaajidka qaado isagoo taagan wuu yeedhaya dhawaaqu iska diidaya waana amiirulmuminiine markaasuu saa uguba saydhay fa nadartu ninkii quruurxa igu soo saydhay ayaan waxa weeye xaggiisii dayeo faidaa cumaru bnu lkhaaab faidaa huwa cumaru wuxuu baaban arkay inuu cumar ibnu lkhadaab yahay radia allahu canhu faqaala wuxuuhi waana waqtigii khilaafadiisii idhab tag orod tagoo faatiinii waxaad iila timaadaa ood ii soo kaxaysa bihaadayni labadaa nin waa laba nin oo meel ka sheekaysanayo dhawaaqooda uu saro u baxay ayaa cumar yidhi orod u tagoo ii soo kaxay faji'tuhu waan la imi cumar baan u imi bihimaa waa anigoo iyagii wada labadii nin qaala wuxuu uhi man antumaa hiyaa tihiin aw min ayna antumaa xaggee ka timaadeen qaala waxay idhahdeen min ahli daa'ifi reer daa'if baan nahay reer daa'if oo daa'if baanu kaba nimid qaala markaa cumar baa wuxuu uhi low kuntumaa min ahli lbaladi la awjactukumaa hadda ahaan laydeen dadka waddankan reer madiine ahaan laydeen la awjactukumaa waan idin xanuunjin lahaa waan idin garaaci lahabaa waan idin xanuunjin lahaa marka maxay sababtu tahay waa tan jumladani waa jumlo mustaanafa istinaf bayaaniya oo maxaad noo xanuunjin lahayd weeye tarfacaani waxaa kor yeelaysaan aswaatakumaa dhawaaqidiinni ayaa fii masjidi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay masjidkiisii ayaa dhawaaqiinnii sare u qaadaysaan waa sababtii ay kuwa muteen laakiin maxay tahay cumar waa u cudurdaaray sababtu reer madiine maaha arrinku wuxuu ahaa reer madiina dee kama qarsoona in masjidka dhawaaqani aanu ku habboonayn laakiin ninkani waa nin meel kale kaba yimi waxaa la arkaa inuu dee aanu tani kaba qarsoonayn oonu garanahaynbo dee uu jaahil ka yaho dee tiibuu iyagii ugu cudurdaaray ee haddii uu maalan reer madiine ay yihiin taa uguma cudurdaareen uguma cudurdaareenba oo dee ruuxba wixii xumaan ama macsiya kuba dhaco hadduu jaahil ka yahay jaahli looguma cudurdaaraya xataa xad hadday keenaysa xadda laguma oogo taasba tarfacani aswaatakumaa fii masjidi rasuuli llaahi sala allahu caleyh wasalam balin xadiidka tayada inooguma sugan waa cumar inkaarkiisii uu inkiray qoladan ama labada nin ee dhawaaqoodii sare u qaaday masjidkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh sare uguma qaaday bal markaa kolleyna xadiid kaluu inoo soo wadaa xadiidaan habeen dhoweydna soo maray waa kacb bnu maalik iyo ibnu abi xadrad markay daynkii isu sheeganayeene ay dhawaaqeen rasuulka ilaahay guriga dhexdiisa uu dhawaaqoodii kaba maqlayoo taasi ay keenayso in dhawaaqii sare loo qaado bal markaa intaynaan masalada si guud u eegin xadiidkaasna waan gaadhaynaa waa xadiid aynu soo marray waan laqbaynaynaa si aan masalada isugu yar ugu joogsano xadaثna أحmed qal xadaثna بن whb أحmedkan waa أحmed بن صالح المsri say bacdigood halkan jazmiyan weeye qal أخbaranii yuنس بن يزيد عن بن شhهاaب qal xadaثnii cabdاللahi بن كacb بن malik أna كacb بna malik kacb بn malik abihi أhbarahu u waramay oo wuxuu ugu waramay أnahu kacb تaqاadىa inuu ka dalbay oo weydiistay ibn abi xadradin in abi xadrad dayna dayn lahu isaga u sugnaadee likacbin caleyhi cala bni abi xadradin oo cabdullaahi la odhanayo ugu sugnaado oo nin reer bani aslamane macnaa wuxuu u sheegay in abi xadrad iyagoo masjidka jooga dayn uu ku lahay inuu weydiistay inuu u gudo oo uu siiyo fii cahdi rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam fi lmasjidi masjidka dhexdiisa fairtafacat waxaa kor noqotay aswaatuhumaa dhawaaqyadoodiibaa sare u baxay wey xataa samica ilaa u aswaaddaa maqlay rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahay kale aswaatahumaa jamcintoodu dee mid kastaba sawt unbuu leeyahay sawt iyo sawt in la tatniyaabay haydoo sawtaahumaa laba yidhaaho ee laakiin waa arrinaan horena u soo marrayoo marka waxa weeyaan uu dee imaka musanno wuxuu yahay ee musanno kaloo loo sii idaafeeyo hiqal iyo culays baa ku suganoo waxa ka badan in la jamciyo ama la ifraadiyo ka hore mudaafka ah kol haddii tasniyo kale uu kaba dambeeyo san dambe markan musanno ah oo halkii sawtaahumaa waxaa ka fudud ka fudud marka aswaatahumaa bal xaaladaasoo kale haddii la ifraadiyo halka horena bal waa taasoo sida qur-aankaba faqad saqad quluubukumaa laba qalbina labada dumari way lahaayeen ee waxaa loo jamciya waa arrintan imanka aan sheegnay xataa samicaha rasuulu llaahi sala allahu caleyh wasalam waxaal huwa fii beyti isagoo gurigiisii kuba sugan dee guriguna masjidkuunbuu dhinaciisa ku yaalay fakharaja ilayhimaa xaggoodii buu u soo baxay rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam xataa kashafay ilaa uu fayday sijfa xujratihi waa xujradiisa daaheedii waa daahyalkaa ninkaa uu kaba soo geliya ka laalaaday ayuu sare u qaaday wanaadaa wuxuu u dhawaaqo wuxuu ihi yaa kacbu bna maalikin kacb ibni maalikow yaa kacbu qaala labayka yaa rasuula allahi fa ashaara waa ishaaray biyadii gacantiisii buu u ishaaray rasuulkii ilaahay an daci shadra min daynik nus iyo badh deynkaa ka mida ka daa waa ishaaray ahayd qaala kacbun kacb baa wuxuu idhi qad facaltu yaa rasuula allahi markii u dirmayo waan sameeyey siaad igula talisay rasuulkii ilaahayow qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ninkii kale ku yidhi aqqum kacoo faqdi haddaba intaan u hadhay deynkiisa ee waqti kale ha ka dibdhigine imika siiyo u gudtaas buuli bal xadiidku waa kii aynu baabkii ataqaadi walmulaasama fi lmasjid cunwaan ugu dhigtay aynu kuba soo maray oo dee jaanibkaasna uu kuba sugnaa imika halkan maxaa ah dhawaaqoodii inuu sare u baxay rasuulka ilaahayna uu soo baxay waa kan ku soo baxay waanu dhex galay uun u dhexdhexaadiyey uu islaaxiyey kamuu hadlin dhawaaqoodan sare u baxayoo masjidka maxaa ugu dhawaaqdeen ugu qaylinaysaan muu odhan marka taasna maxaa loo daliishadayba kii hore haddii mancin loo daliishaday kan dhawaaqoo sare loo qaado masjidkii dee waxa weeyaan jawaaskii baa loo daliishaday walow dee culimo kale ay leeyihin may kantaa inoogumaba sugnooo waxaanay taasi inooguma sugnayn rasuulka ilaahi wuxuu soo baxay dee noocii iyaga bal arrinkan dee inuu joojiyo hadalkani uu gooyey ee uu isaga tan kulaba taliyeyna rafcigii iyo wixii oo dhan buu meesha kaba saarayoo dee markaa in waxa weeyaan iyadoo qaradka inkaarku uu yahay isaalo kol haddii hadalkiisani joojinayay iyada bal markaa waa joojiyey rasuulka ilaahay oo halkaa waxaba la odhan karaa jaanibkan looma daliishan karee bal adigu taa waa loo daliishaday markaa maxay noqonaysaa labada xadiid markaan subada geyno in kaa hore mancin baa kuba sugan kanna bal dee kol haddaan rasuulka ilaahay jaanibkaa kaba hadlin oon iskaba daayo dhinacan kale qoloyna ay ishaarey inay leeyihin xadiidka jaanibkaa delaal uguma sugna mancan la-aan baa uguba sugan bal waxa ay barhkood kuba jamciyaan wixii dee manfaco iyo ay kuba sugan tahay iyo maslaxa un ay kuba jirtana dhawaaqi saraa looguma qaadaya xadiidkan kalena way kuba xambaaraan wixii aan macno lahayn waa sheeke ay sheekaysanayeen wax manfaca iyo wax saas oo ku sugani ma jirto wax daruuro ruuxii tan kuwa xambaarayaana ma jirtana waa tan laba diidaya bala laakiin si guud waan kala qaadaynaayoo wuxuu hadduu yahay wax yada caam ah oo maslaxa ay dadka cumuumtii dadkii masjidka joogtay ay uguba sugan tahay waaba san dee khudbadii la khudbaynaya rasuulka ilaahi baa kii dhawaaqi jiray bal aad buu u dhawaaqi jiray isagood moodo kaanahu mundiru jeyshin siay noo dambayso oo le sabaxakum wamasaakum taas oo kale waxaa ka mid a tacliimtii cilmi laysbababarayay wacdigii layswacdayay iyo wax laysuba sheegayay umuuraha manfaco guud ay kuba sugan tahay iyo dadkiina si guud waxtar uba leh bal iyada waa waxaa waa la banaynayaa oo shay jaa-isay noqon kolle imaam maalikii baa laga soo naqliya xataa cilmiiyo keyrkiiba inaan dhawaaqa saro looguma qaadahayn oo khaasatan mala madiinuu eegaya iyo masjidkii rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xurmada khaaskee uu leeyahay iyo iyadoo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh siaan xayaatadiisiiba aan dhawaaqa saro looguma qaadi jirin markaase dee nahyiguu kuba yimi bacda markaa wafaatihiina xaaladaasi ay baaqiba tahay ee laakiin bal wixii jaanibkaas ah in shay jaa-isaba weeye iyadu waa mid oo taasi wuxuu haddii uu bal matalan shaygani sidiisaba daaca iyo khayr u yahay laakiin wax khaasa yahay waxaa khaaskiina dad kale tashuushkii iyo bal taqliidkoodiiyo in bal markaa ay kaba dhalanayso sida ruuxa qur-aan aqriyaya weeye ama dikri kala haya qur-aankii buu la jahray isagiibaa dee aqrisanaya dadkan kale maaha dad ay wada dhegaysanayeen ama iyagii uu aqriyayo iyagiina qur-aankoodii ama camalkoodii kale kuba jiraan tashuush baa kaba dhalanaya taasa rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh uu diiday oo wuxuu yihi kullukum munaajin lirabbi mid kastoo idinka idinka mid rabbigii buu la faqayaaye falaa yajar bacdukum calaa bacdin bilqur'aan barhkiin barhka kale isagoo dee tashuush gelinaya ama ruux tukanaya bal haddii xataa ruux naa-imi joogo dee hoosa loo dhigaba weeyaanoo bal taasna waa xaalo kaleoo xataa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh markaa uu guriga soo galo haddii cid hurda jirta sida dee bal matalan saxiixa muslim ee kuma sugan salaam buu laba iman jiray ka soo jeedaana maqlo ka hurdana aan kicin oo kale bal markaa umuurtaasi hadday jirtana dee bal jaanibkii mancintii bay noocyadaasi ay noqonayaan marka aanay bal umuurahaasi jirin xadiidku hadduu yahay xadiidkaas isagu ama asalkiisu mubaax yahayba ama dee aan masjidkii uba laayiq ahayna min baabi awlo ayay noqon kolley axaadiidna way kuba timi nahyin ah can rafci sowti oo dee sariixe laakiin axaadiidaasi maqaal ama dacfi baa kuba sugane oo umuurahan kale waxaan aan eegaynaba bal marka waxyaalaha bal waxaan leenahay manfaco iyo waxtar uu kuba suganyana saraa loo qaadaya wixii manfacaba ay kuba sugnayd ama khayrba ahaa laakiin ruux khaas ku ahaa cid kaleo hadhow ay kaba gaadhayso tashuush iyo waxyaalahaasna ay kaba imanaysaana ayaan jirinna iyadna tii waa laydiidaya se ismaqashiiye laakiin dadka kale yaanu kuba dhimin aanu ku tashuush gelin marka aanay bal matalan taasi dee shaygu hadduu yahay shay laqwi iyo waxyaalahaasna masaajidda maxalkeedba maaha in lagaba dhowro ayay noqonaysaa bal wixii bal matalan kolley umuurahaas baa dee kala qaadkaas ama tafsiilkaas ayuunba yeelanaysaa xaggii masaajidka iyo kalaamkiisa iyo umuuraha baabulxalaqi waljuluusi fi lmasjidi xalqooyinkii iyo fadhigii masjidka laba fadhiisanayay taas buu iyadana baabkeediiya xalaqa haddii xada la kasriyana xilaqa waa iyadoo dee xalqooyin sanoo kale loo fadhiisto taas baabay tahay waana jamcu xalqatin waa xalqadihii masjidka dhexdiisa ahaa dikri baa loo fadhiyaa darsi baa loo fadhiyaa iyo daaco oo kale bal markaa taas iyo fadhigii guud ahaanba masjidka lama fadhiisanayay iyo mulaazamadiisii ayuu baabkeedii yahay waxay kuba tacaluqsadaan xadaثna msdd qaala xadaثna bshر bn اmfضl can cubayd الlaahi can naafic can ibni cumara qaala intaba dad aynu soo wada aragnay weeye dadkani qaala wuxuu yihi ibnu cumar saala rajulu ninbaa weydiiya nabiya salى اllahu عalayh wasalam walxal wa rasuulka ilaahi cala lmimbari mimbarka uu kuba sugan yahay oo wuxuu ku yidhi maa taraa fii salaati leyl macnaa maxaad dee qabtaa ood odhanaysaa ood u arkaysaa salaada habeennimo waa min ara'yi oo kale salaada habeennimo sida loo tukanaya waxa lagaba dhigaya taas buu rasuulka ilaahi weydiinaya qaala wuxuu yihi rasuulka ilahi de kol hadduu mimbarka ku taagnaa mimbarku masjidkiisuu yaalay xataa marka ciidda mimbar loo saari jiray may jirin wuxuu yihi markaa matna watha salaada habeennimo laba laba weeye macnaa waa sida haboon laba ragcadood marka la tukadaba in la salaamo naqsado haddana laba la tukado sidaa laguba wada weeye oo in ka badan walay badnaantay in la israaciyaa laakiin sida fadliga badana camal ziyaadina uu ku sugayo salaamtan imanaysiyo tashahuudka looba fadhiisanaya waxyaalahaasna waa camal ziyaada ahe waa laba laba in lagaba dhigo kolle xadiidkuna ee salaatuleyl iyo halkaas buu inooguba iman doonaa rasuulka ilaahay oo in shan iyo toddoba iyo sagaal intaba israaciyeyna waa wax sugan ee laakiin tii badnayd waa tan fa idaa khashiya hadduu cabsado shaqsigii salaada habeennimo tukanaya subxa salaadii subax waagu inuu baryo kaba baqdo sallaa wuxuu tukan waaxidatan ragcad keliya fa awtarat lahu waxay witri ugaba dhigi maa salla oo macnaha salaadii dee witri way ugaba dhigi dee witrigina in laguba khatimo salaadii taasba waa si layna faray wa annahu kaana yaquulu rasuulka ilaahi wuxuu odhan jiray maye wa anahu ibnu cumar kaana waxaa yaquulu mid yidhaahaa ijcaluu aakhira salaatikum salaadiina dhammaadkeeda waxaa kaba dhigteen bileyli habeenkii witran witri kaba dhiga waa ragcadaas ama ta ragcad dee aan isku buuxinuun faina nabiya nabigu sala allahu calayhi wasalam amara wuxuu amray bihi isaga ayuu amray macnaa bilwitr witriga ayuu amray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh markaa in wainahu ama kaana yaquulu ina cumar wuxuu ahaa saa mid yidhaaha hadalka waxaa le naafic baa le ibnu cumar baa saa odhan jiray waxaanu dee taa uu u odhan jiray ba rasuulka ilahi baa salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa amray bal lafdigan isagoo xadiida marfuuca ijcaluu aakhira salaatikum bileyli witran waa wax dee bal matalan rasuulka ilaahi noogaba sugan salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal xadiidka xadiid kale inoo dambeeya haddii ala yidhaah waabana kan ama laba xadiid baa inoo dambeeya daahirka tarjamadu dee xalqa oo masjidkii loo fadhiisto iminka xalqadii halkan kaba muuqato saas bay barhkood yidhaaheen xadiidkan dee tarjamadii daahir kuma aha bal ibnu kathiir iyada waa sa yidhaahaanba bal xadiidan baa inoo keenaya wuxuu yihi markaa musanifku xadaثna abu nucmaani qaala xadaثna xamaad can ayuba can naaficin can ibni cumara ana rajula nin waa xadiidkii oran riwaayaadkiisii mid kaba mida nin ayaa jaa-a yimi ila nabiyi sala allahu calayh wasalam walxaal waa yakhdubu rasuulka ilaahi uu khudbaynayo faqaala wuxuu uhi kayfa seebaa salaat leyl halkii maa tara fii salaati leyl salaada habeenku waa sidee kayfiyadeedu waa sidee faqaala wuxuu uhi matala matala laba laba weeye faida khashita subxa haddaad waagu inuu beryo kaba baqato adoo salaadaadii habeenimo tukanayo weli aan dhammayn fa awtir biwaaxidatin waxaad ku witridaa ragcad keliya tuutiru taas baa waxay witrikaagaba dhigi laka adiga maa qad sallayta wixii aad tukatay witrkaagaba dhigi marka wuxuu uhi sheekhu qaala lwaliid ibnu kaiirin waliid ibnu kaiir baa wuxuu yidhi waa mucallaq markaa maanta walow dee rijaasha labada kitaaba ninkani uu kaga mid yahay bukhaari iyo muslim iyo bal aimada kale oo dhan afarta waana aimo badan ama rag badan oo kala duwani ay tawhiiqiyeen weeye oo dadkii iyagu siqaara taabiciinna ay isku waqtiga ahaayeen taabiciinta atbaacu taabiciinna ugu waaweynaa ninkaas baa ee imaka halkan waa mucallaqu bukhaari ma soo gaadhin oo bal dee in waxa weeyaan isaga ma soo gaadhin xataa waxaa la arkaa dee aktar min sheekh baa uba dhaxaynaya muslim baana xadiidka isagoo dhan wariyay oo dariiqiisan kuba wariyo mawsuul kaba dhiga waa mucallaq halkan laakiin bukhaari buu muslim buu isagoo mawsuulo kuba sugan yahay wuxuu intan mucallaqa u soo qaatay waan sheegi doonaa wuxuu yihi markaa waa xadiidkan horena riwaayaadkiisiya xadaanii cubaydullaahi bnu cabdillaahi waa cubaydullaahi bnu cabdillaahi bnu cumar weeye markii hore waxaan soo aragnay xadiidka dadkii warinayay cubaydullaahi cubaydullaahigaa hore waa cubaydullaahi bnu cumar ibnu xabs bnu caasim bnu cumar ibnu lkhadaab oo aada uguba badan oo naafic kaba wariya markaa kaa iminka aynu baabku inoogu soo bilaabmay iyo ninkani isku mid maaha labay kala yihiin ka walow ay dee reer cumar uun yihiin dadka iyagoo cumariyiinta ah malaayee dee ruwaadda kaba midiina way badan yihiin bawah bal xaakim kitaabkiisa macrifatu dee culum alxadiidi waaba afartameeyiya baabuu yidhaha way badan yihiin dadku cumariyiintaas dee ha kala dandambeeyeene ninkaa hore waa cubayd waa nin siqaaru taabiciin oo cubaydullahi bnu cumar laba yidhaaho waana naafic asxaabtiisii raggii ugu waaweynaa barhkoodna xadiidka naafic imaam maalik isagaabay kasii horreysiiyaan oy kaba dhigaan inuu kaba horeeyu kaga horeeyo xadiidka naafic imaam maalik oo kale amaa ninkan dambe imakaan haynee weliid ibnu katiir kaba warinaya waa nin ninkaa ka weyn dee kolley waxay ku kulmayaana isagu cumar ibnulkhadaab unbay isugu imanayaane ninkani waa cubaydullaahi bnu cabdillaahi bni cumar cabdillaahi bni cumar baa dhalay oo cabdillaahi bni cumar ayaa dhalay waxay walaaliyeen nin kale oo cabdillaahi bnu cabdillaahi la ydhaaho isku sanada un ay dhinteen iyo salim bnu cabdillaahi oo bal maalan iyo raggaas waa ilmo cabdillaahi bni cumar haddaba cubaydullaahi bnu cabdillaahi baa wuxuu yidhi ana bna cumara ina cumaroo aabbihiia ayaa xadahan waa isagii ciddii kale la joogtay buu ugu warramay oo wuxuu ugu warramay ana rajula nin baa naadaa dhawaaqay annabiya sala allahu calayh wasalam walxaal huwa fi lmasjidi isagoo masaajidka jooga intan buu soo qaatay mucallaqa mawsuulna muslim agtiisa kuba wuxuu usoo qaatay kuwii hore waxay noogu sugnaa labadii laftii horeba rasuulkii ilaahay mimbarbu ku taagnaayo uu khudbaynayay mimbarku masjidkiibu ah mise meel kalu ahaa taasi kumay caddayn marka rasuulka ilaahay masjidkiibuu joogay weeyaan oo inuu masjidkii joogay dadkan dee ka maqlayna ay la joogeen taas bay tahay waa mid arrinta kale yar jirtaana waxa weeyaan xadiidkan horta inuu masjidka inuu yeedho dee uu kuba jiray si dee masjidka fadhiisigiisii uu halkan uguba daliishaduu tan imanka tacliiqan uu laba yimi ismaaciili oo kale ay leeyihin xadiidkan lafdi xalqana kuma sugna masjid fadhigiina lafdigan kumaba sugna bal ibnu kaiirna waa ka yidhaaha isaguna kitaabkiisa alaxkaam ulkabiir tarjamada iyo si waxaanay munaasabo kaba dhaxaynbe laakiin jaanibkay culimmadu ay halkan kaba dhigeen bukhaari inuu midhacsanaya waxa weeye kole dii rasuulka ilaahay mimbarkii fadhiyo ama uu kuba taagan yahay saxaabadiina uu la hadlayo saxaabadii xalqa way u fadhiyaanoo ama xaggiisii way usoo jeedaanba way ku hareereysayiin bal waxa weya lafdi inoo dambeeyo jumco kuba iman doona ayaaba rasuulka ilaahay baa khudbaynaya anaguna hareertiisaanu ahayn ayaa laftiisaasi nooguma iman doontaayo waa xaggaa kol haddii rasuulka ilaahay khudbaynayo masjidkiina joogo inay dadkii masjidkii fadhiyaan inay dadkii kusoo wareegsan yihiin rasuulka ilaahay oo macnihii xalqadna inooguma sugan tahay juluuskii masjidna inooguma sugan yahay bal haddii aan la odhan dadku xalqay uma fadhiyeenba fadhigii masjidkuu kuma sugan yahay ama xalqada xadiidka dambe oynu isna kitaabulcilmi kuba soo maray ayay inooguma sugan tahay oo bal matalan markaa xagga wejga istidlaalku taasba weeyaan oo markaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyhi oo dee masjidkii joogo oy dadkuna ay hareerihiisa fadhiyaan ayaa wuxuu imika uga qiyaas qaadanaya kala mid dhigaya dee dadkii dalabadii cilmigaha ninkii caalimkaa markay hareertiisii fadhiyaan ee xalqaba looma fadhiyo bal taasba weeye markaa arrinkaasna dee jawaaskiiyo madluumkii bal dee ayna fadliga marka la eego xagga masjidka fadhiitaankiisana axaadiid kaloo dee kaba sariixsan baa jirta xadiidkii toddobadii looguma hadhaynayay taas maalinta qiyaamaha loo hadhaynayay dee warajulun mucallaqun dee markaa filmasaajid qalbigiisu mucallaqun qalbigu filmasaajid waa hadiyo goor wuu laazimayaa weeye kuwo kaloo ahaa xadiid haddaa aragtaan ruux masaajidii ka caada yeeshoo joogo un hadiyo goor imanuguba markhaati kaca taasna waabay jirtay waxaaba kale xadiid ibnu maaja iyo kuwa yimo weliba inagana ina sii khusaynaya ruuxa yimaada masjidka yimaada liyatacalama khayran aw yucallima khayran kana kalmujaahidi fii sabiili illahi wey ninka isagu yimaade masjidkii wuxuu u imanayaana inuu khayr barto ama uu cid bara ay tahay wuxuu la mid yahay nin kaa mujaahidka laakiin ninka iska yimaada isagoo waxaa uga jeeda masjidkiibuu iskaba yimi alaab dad kale leeyihiin eegaya oo kaleo ilaalinaya oo kale ayuu la mid noqonaya laftiga xadiidka ibnimaaja iyabaa wariyo bal kuba yimi bal juluuskii masjidku kole waxyaalo kalena waanu helaynaaye xadiidkan juluuskii waa inooguma sugan yahay ama xalqadii waaba kan xadaثna cabdالlahi bn yuسuف qal akhbarana malik can isxaaq bn cabdالlahi bn abi طalxata ana abaa murata mawla caqiil bn abi طaalibin horaynu xadiidka usoo mariyay raggiisaba ahbarahu can abi waaqid اlayhiyi abaa mura oo caqiil ibn abi aalib mawlihiisa ee horena umuhani mawlaheeda inuu yahayna malaxsaasa waan soo sheegnay wuxuuna horena waan usoo yar jamcino waa laba ruuxoo walaalaahuno dee bal markaas ee bal in haddaba caqiil ibn abi aalib mawlihiisa ayaa akhbarahu u waramay wuxuu u waramayaa isxaaq ibn cabdillaahi wuxuu ga waramayna can abi waaqidin ilaytiyi qaala anahu qaala bayna wati rasul baynama waqti rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam fi lmasjid masjidka uu ku sugan yahay eg masjidkuu fadhiyay fa aqbala dadna way la joogaan fa aqbala waxaa soo qaabiloo soo baxay alaaatu nafari jamaaca saddexa fa aqbala itnaani markii hore ay ku soo wada baxeen rasuulkii ilaahoo dee fadhiyo dadkina ay laba fadhiyaan soo bixinta ay soo wada baxeen marka hore wada socdeene ayaa fa aqbala way soo qaabileen itnaadi laba ilaa rasuulilaahi sala allahu calay wasalam xaggii majliskan rasuulka ilaahay ayay soo aadeen laba wadahaba waaxidu midse socodkiisi uu iska wato waa iska tegay fa ama axadumaa labadii nin ee yimi halkii rasuulka ilaahay iyo saxaabadu ay joogeen fa ra-a wuxuu arkay mid ahaani furjatan meel bannaan oo xalqadii waa xalqadii imakaga xalqaa loo fadhiyey meel ka bannaanayd buu helay oo fajalasa uu fadhiistay wa ama alaakharu kii kalena fajalasa khalfo malkaa gadaashoodii dee inuu cidhiidhiyo dadkii muu doon inuu saa kuba dhibo ee xaggii ka dambaysay buu iska fadhiistay xalqadii markuu meel ka waayey falamaa faraqa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi markuu kaba faaruqay qaala wuxuu ihi wacdigiisii ama cilmigii uu sheegay markuu dhameeyey alaa akhbirukum cani alaaati saddexan inay noo yimi adlaba ay noo yimaadeen dee midna u iska socday xaalkooda maydinkaba waramaa ama axaduhuma ama axaduhum midkood fa awaa wuxuu u dunmay ila allahi waa kan dee xalqadii soo galo fa awaahu llahu ilaah baa soo dumoo soo dhoweeyey waa mal aakharu ka kalena markuu cidhiidh meel ka waayey dadkii inuu kala durdurkiyuu meel jujuubo dee uu ku soo galo jujuub taasna uu iska nacayoo fasaxya uu xishoodayoo fasaxya lahu minhu isagana ilaahba kaba xishooday waa mal aakharu ka kale fa acrada majliska cilmiga ee dee malaa'igtuna ay hareeraynayso khayrkaa badan le waa kaa ka tegay kaba jeestay faacrada faacrada allahu canhu ilaah baa isna kaba jeestay bal markaa xadiidka hore aynu kitaabulcilmi uguba soo mariyo wixii kuba tacalluqsanaaye waxa iyada meesha inooguma sugan juluuskii masjidkuna baabka xadiidka hore waa inoogu suganyah kan juluuski iyo xalqadna way inooguma sugantahay bal markaa xalqada mashruuciyadeedu bal dee marka majlis la isuguba yimaada in xalqa loo fadhiistaa waa shay madluuba oo kale rasuulka ilaahina waa siay uba fadhiisan jireen xadiidka saxiixa muslim kuma sugan oo rasuulka ilaahay inuu usoo baxay iyagoo koox kooxo qolaba ay xalqa fadhido qolaba ay xalqa fadhido oo yihi maa li araakum cinziina maxaan idli arkaa dad kala baahsan meel isugu tago oo kale bal taasna xalqadan dee gaar ahaan lama diidayna laakiin waa haddii dee la kulmi karayo meel la isuguba iman karayo bal taasi waa sidii habboonaydba weeyo taas oo waa sidii habboonayd oo in xalqo keliya markaa mudaakarada cilmi ama cilmigii oo kale iyo meel keliya la isugu wada yimaado bal markaa taasi way noogaba sugteen lakiin waxaa jirta xadiid abu daawuudi ay wariyeenoo aimada qaarkoodna ay soo saareen oo maalinta jumcada salaada jumcada horteed nahyi kuba yimi xalqa loo fadhiisto macnaa salaadii jumcadii waa la yimi malaa subax horey haddii taasi dhibi ma jirto weli dadkii aan iman waqtigaa dee jumcadiiba laba yimaado in xalqa loo fadhiisto oo kale iyadoo dee ay madluub hayd horena in loo yimaado sufuuftana dee fadhigaa horeba laguma sii hagaajiyo dee hadhow markaa waqtigiina ninkii tukanayaanaa tukada marka dambena dee khudbadii laba dhagaysto bal waa jumcada gaar ahaanteeda markaa qabla salaati aljumuca taxalluq oo kale in xalqooyin loo farfadhiisto taas kolley nahyi baa ku yimi oo iyaduna khaas waxay ku tahay maalinta jumcadiiyo waqtigaa jumcadu dhowaato bay khaaskuba noqonaysaa ee bal maalan waqtiyada kale dee xalqo iyo taasoo weliba marka mudaakaro cilmiya shay khayr iyo dikri oo laba hayo fadli weyn bay leedahay kolley xadiidkana baabkana tuu u dhigtayba weeye baabul istilqaa'i wamadi rijli wallah subxana wa tacala calaa aclam subxaanaka allahuma bixamdik